isa ku quntay oo qudrada iyo aan mashiicada ku tacalluqayn marka adigu noocun ta'aurkaasa wey ta'aurkaas uu nooca ka mida wey waana meelahaan lahayn kitaabka waa lagu intiqaado muaahadaadkay ka mid tahay mu'aakhadaadkay ka mid tahay in la yidhaahdo kalaamullah ama macnaha waxa weeyaan qur-aanku waa qadiim in la yidhaahdo hada madhabu lkullaabiya saas manaa madhabu lkullaabiya yani ra'yiga muctasilada ayuuna markaa mana mana waxa wey usalka saaraya macna ayib ibnu taymiya caleyh raxmat ullahi hadalka uu sii wadayna waa meeshaas ka qarin kartaa wuxuu leeyahay wamin haulaai man yutliqu lafda alqadiim walaa yatasawaru macnahu dadkaas kuwa qur-aanka qadiim ku sheegay waxaa ka mida qaar qadiim uun iska yidhi oo lafdiga iska riday laakiin aan macnaha qadiimba uuna u suuraysnayn oo sawiranayn wa minhum man yacni bilqadiimi annahu bada'a min allah wa annahu hayru makhluuq qaar ka midana wuxuu yidhi waxay ka wadaan qadiimka qur-aanku ilaahay buu ka soo fulay oo ka yimid yacni meel dhex kama imaanin ilaahay buu ka yimid makhluuqna ma aha wuxuu leeyahay qolada macnaha wadata hadday qadiimka saa ka wadaan wahada almacna saxiix buu leey lakina ladii lakina aladiina naazacuu hal huwa qadiimun aw laysa biqadiimin lam yacnuu hada almacna bu qoladan laakiin mubtadicadae qadiimka ku sheegay iyagu macnaha kama wadaan kama wadaan ilaahaybu xaggiisuu ka yimid makhluuqna ma aha macnaha iyagu ma wataan macno kalay wataan buu leeya macnaha saas weya faman qaala lahum inahu qadiimun waaraada hada almacna qad araada macnan صaxiixan lakinahu jaahilun bimaqaasidi الnaasi mudilun liman khaaطabahu bihada اlkalaam mubtadicun fi sharci wاlluغati bu xataa macno صaxiixaba ha wato macno صaxiixaba ha wato hadduu rabee laakiin dadku la hadlayana yani wax weeyaan dadka uu la hadlayo dadka yani yani maqaasida dadka iyo ujeedooyinka ahlulkalaamka iyo mutakalimiinta buu jaahil ka yahay cidda uu la hadlayana wuu luminayaabu qadiim macno fiicanba adigu aada wada tidhi laakiin isdilaaxii mutakalimiinta iyo kuwii khaldanaa ayaad ku dhacday macna mubtadic weeyaanoo sharciga iyo luqadaba ibtidac buu ku sameeyey mubtadicun fi luqati washarci way macnaa sharcan waluqatanba waa mubtadic saasuu macnaa waxa shekh islam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah ayuu leeyahay marka qadiim kelimada la yidhaahdaa in qur-aanka lagu yidhaahdo waa qadiimun waxa weeyaan waa min isdilaaxaat ahli lbidac saasuu macnaa ayib qadiimka waxay u yaqaanaan mutakalimiintu sidooduba ama falaasifada iyo mutakalimiintu waxay u yaqaanaan maa laysa lahu awal bay u yaqaanaan meel bilowba waxaan lahayn bay awye dhahaan qadiimka luuqadana maxaa qadiim loo yaqaanaa ya waan soo marnay qadiim waxaa la yidhahdaa maa taqadama calaa gayrihi baa la dhaha wain kaana xaadian saas maana luuqadda saas qur-aankuna saas u isticmaalay laakiin mutakalimiintu iyagu waxay yidhahdaan maa laa awala lahu sida lafdu lwal oo kaleeto waa nagii soo marnay saas maana ismiga awal oo kaleeto macnihiisa u isticmaalaan qadiimka iyagu maana ayb sheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmatullah sharxiisa markaad fiirisaan isaguna sidaasuu u radinaya wuxuu leeyahay saxiix ma aha in la yidhaahdo qur-aanku waa qadiim hal sax maaha bule macna maxaa yeelay su-aal baa la isweydiinaya waxaan isweydiinaynaa hal ilqur'aanu min axaadi kalaamihi tabaaraka wa tacaala aw min jinsi kalaamihi ya maxaynu soo nidhi aslu lkalaam waa sifa daatiya azaliya somayna dheh laakin axaadu lkalaam ma sifa azali aba maya lianna mashiicaday ku tacalluqdaa ayibka qur-aanku ma min axaadi kalaamihiba mise waa asli min asli kalaamihi min axaadi lkalaam waay soo ma tawreedna min axaadi lkalaam bay ka mid tahay injiilna min axaadi kalaami bay ka mid tahay mar hadday sidaas tahay in la yidhaahdo waa qadiim waxay noqonaysaa sifadii asliga ahayd bay noqonaysaa sifadii asliga ahayd ee aslulkalaam ahayd bay markaa noqonaysaa oo waxay ka baxaysaa axadi bay ka baxaysaa macnahaasoo sax ahayd sidaasuu sheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmatullahi uu isaguna maraya weliba aayaddii qur-aanka buu soo deliishanayaa maa ya'tiihim min dikri min rabbihim muxdathin ila istamacuuh maa ya'tiihim min dikrin qur-aan uma yimaado min rabbihim xagga rabbigood ogama yimaado kaasoo muxdathin la soo darisiiyey ila istamacuuhu ilaa hadduu yimaado istamacuuhu way dhegaysanayaan wahum yalcabuuna iyagoo ciyaaraya muxdat haddaad kutubta tafsiirka fiirisaa waxay odhanayaan muxdatin inzaaluhu aw nuzuuluhu soo ma wuxuu leeyahay macnahaasi fa sax maaha tafsiirkaasi wuxuu leeyahy shekh ibnu cuthaymiin caleh raxmatullahi sax ma aha ee muxdat waxaa laga wadaa ilaahay hadliduu ku hadlay baaba muxdasaba liannahu min axaadi kalaamihi mashiiadiisuna ku tacalluqa wakti buuna imaanaya saas macna yani macnahaas ayaa sax ah meeshaas iyadana waxaa mudan inaan iyadana yani xusno yani hadal buu sheekhu ku leeyahay sharaxiisa uu ka laabtay oo ah macnaha waxa weeyaan wuxuu yidhi qur-aanku isaga oo idin looxul maxfuudka kuma oolin laakiin sheegiddiisaa ku taallay so ilahi subxana wa tacala ma sheegin uma odhan bal huwa qur'aanun majiidun fii lawxin maxfuud waa lowxul maxfuudka sooma qur-aanku looxul maxfuudkuu ku yaalla sheekhu wuxuu markii hore maray looxul maxfuudkuu ku yaalla waxaa laga wadaa qur-aanka magiciisa yaa ku sheegan oo lagu sheegay ee qur-aanka o dhan lowxul maxfuud kuma qornay saasuu maray qur-aankana waa laga heli buu leeyahay macnaha noocaas oo kale isagoo isticmaalayo wainahu lafii zuburi lwaliin kutubtii hore dhexdooduu qur-aanku ku jiray towreed iyo injiil qur-aanka o dhan miyaa ku yaallay mise magaciisa unbaa ku sheeganaa magaciisaa ku sheeganaa halkaasuu marka maro sheekhu wuxuu yihi lawxulmaxfuudka qur-aanka o dhan kuma olin laakiin wuu ka laabtay ra'yigaas wuxuu kaga laabtay arbaciinka markuu sharxayay sharxiisa ugu dambeeyo taqriiban markuu dhimanayay wax yar ka hor uu sharxay cajalado uu ku sharxay taqriiban buu kaga noqday wuxuu leeyahay markaan isdul taagay sheikhulislaam ibnu taymiya caleyhi raxmatullah qowlkiisa oo uu leeyahay qur-aanku isagoo idil buu laxulmaxfuudka ku qornaa ayaan ogaaday buu yihi inuu ahaa hadalkaygii hore khalad wuu ka laabtay marka sheekh ibnu cutaymin caleyh raxmatullah waxay kutusaysaa yani waxa weye tajarudka cilmiga ah tajarudka cilmiga ruuxu zalle iyo khalad baa ka dhici kara sooma mahma balaga min alcilmi laakiin markuu soo gaadho wax qanciya soo inuu wixii ka noqdo maaha saas waa inuu ka laabto marka qur-aanku isagoo idilbu maxfuudka ku yaallay hada huwa ra'yu sawaab ayib acya alwaraa binnasi ya caliimu acya wuu noojiyey alwaraa khalqiga ayuu noojiyey oo daaliyey binnasi nas ayuu ku daaliyey yaa caliimu ku noojiyey yaa caliimu midkii cilmiga midka u saaxiibka ahow yaa caliimu yaa dalcilmi buu ka wada ninka cilmiga u saaxiibka ahow rabbi subxaana wa tacaala khalqiga ayuu caajisgeliyey nas buuna ku caajisgeliyey oo qur-aankoo kale lama imaan kara mana yani khalqigoo dhan hadday isu tagaan maadaama uu qur-aanku hadalkii ilaahayoo xaqiiqiya uu yahay khalqigu ma la imaan karaan may lama imaan karaan limaada lianna khalqigu hadduu isu wada tago sifo ilaahay sifaadkiisa ka mida sida ay tahay miyay ula imaan karaan maya qur-aanku marka waa sifo ilaahay oo xaqiiqi ah sifo ilaahayna khalqigoo dhan hadday isu tagaan lama imaan karaan soo saas ma saas daraaddeed bu rabbi subxana wa tacala caajis geliyey dhowr yacni waxaa loo maray dhowr yacni si tadriiji ah markii hore waxaa lagu yidhi qulna in ijtamacat alinsu waaljinu cala an ya'tuu bimili hada alqur'ani laa ya'tuuna bimilihi walow kana bacduhum libacdin dahiira insiga iyo jinnigu xataa hadday iskaalmaystaan qur-aankanoo kale lama imaan karaan ma dhici karto ayib waxaa kaloo rabbi subxana wa tacala markaa kadib haddana ku caasigeliyey fa'tuu bicashri suwarin milihi muftarayaat baa lagu yidhi toban suuradood oo la been abuurtay oo qur-aankoo kale ah keenaa la yidhi hadduu qur-aanku been abuuradiya waa la imaan kari waaya waa loo soo waa lala soo degay hoos baa loola soo dego waxaa la yidhi fa'tuu bisuuratin milih min milih yacni hal suurad oo qur-aankoo kale la imaado raggii fasaaxada iyo yani waxa weeyaan balaaqada iyo aftahanimada iyo raggii dhammaystay baa meesha jooga waxaa la yidhi bal intaad isu tagtaan qur-aanku hadduu maxamed jeebkiisa kala yimid oo xagga ilaahay uusan ka imaanin bal intaad isu tagtaan hal suurad oo qur-aanka ka mida wax la mida keensadaa la yidhi waa caajizeen marka hadda meeqaa la maraya kun iyo afar boqol iyo siyaada laga joogaa hijradii nebiga salawatu rabbi wasalaamu caleyh khalqigu intaa muddadaas taxadigaasi waa taagnaa car taxadiga car baa la dhaha cartaasi way taagneed bal isagoo kale la imaado ilaa iyo maanta waa lalayahay marka ilaahay subxaana wa tacaala wuu caajiz geliyey khalqiga saas daraaddeed baa sheekhu wuxuu yidhi walaysa ma ahaanin fii tawqi lwaraa khalqiga karaankiisa ma ahaanin min aslihi asalkiisa min aslihi asal ahaantiisaba an yastatiicuu inay karaan suuratan suurad oo min milihi qur-aanka oo kale ah ma dhici karto mar haddii rabbi subxaana wa tacaala sifatiisa ay tahay khalqigu hal suuradoo isagoo kalea la imaan kari maayaan suuradda ugu gaaban qur-aanka waa suuraddee a naacdaynaa wa sooma bali naacdaynaa oo kale keena si wada taga waa la keeni waaya saas maanaa marka taxadigaas waa taagaya min aslihidaasi waxay inoo faa'iidaynaysaa waxay radinaysaa nimanka la yidhahdo muctasilada oo maxay radinaysaa waxay yidhaahdeen khalqigu qur-aanka oo kale way la imaan karaan haddii lagu sii daayo laakiin waxay ula imaan waayeen ilaahay baaba qalbigooda ka sii jeediyey waxaa la yidhahdaa mas'alatu sirfa asirfa la yidhahdo aw isarf yani waxa weye sarfu lquluub can ilityaani bimili hada alqur'aan quluubtaa la duway oo xoog baa loo sheegtay bay dheen khalqiga laba xarag ee haddii lagu sii dayn lahaa qur-aankan oo kale waa la imaan lahaayeen ya waa ra'yi muctasiladu ay qabaan calayhi min allahi maa yastaxiquun muctasiladaa ku tagtay saas daraaddeed baad kutubtooda ku arkaysaa sawaabku marka waxa weeyaan ma ahee xoogna looma sheeganin quluubtoodana lama duwin qaar isku dayayna waaba jiraan ee tabartoodaa u run sheegtay sooma asalkooda iyo tabartooda iyo dabeecaddooda bashariga iyo naqsigooda bayna qur-aankao kale kula imaan karin xaqiiqadu waa saas ee ma aha in laga leexiyey in laga leexiyo laga duway ma aha oo masalatu silfa aw isarfu masale saxa ma bal asal ahaantooday u kari waayeen saas leanna waxa weye waaba kii isku dayey soo musaylimat lkadaab soo maahayn musaylimat lkadaab waa kii isku dayey oo rag kalea isku dayey oo ka dhaqaaqay sidii carruur hadaaqaysoo kale waxaad moodaysa waxaad moodaysa sidii carruur hadaaqaysoo kale bay ku hadleen qur-aan baan arinayna intay dheen maxamed wuxuu watoo kale aan la imaanayna marka khalqiguu isku dayey lagamana duwin way xaawileen laakiin way kari waayeen saas maana ayib acyaa wuu caajisgeliyey alwaraa khalqiga ayuu caajisgeliyey binnasi buu ku caajisgeliyey naskaasi waa aayaadka macnaha faatuu bisuuratin min milihi wafaatuu bicashri suwarin iyo nas kuwaasuu ka wada yaa caliimu midka cilmiga u saaxiibka ah waa tamaamulbayd wey macnaha walaysa ma ahaanin fii tawqi lwaraa khalqiga yacni karaankiisa ma ahaanin min aslihi asal ahaantiisa min aslihi asal ahaantiisa ma aha ka leexin maaha karaankiisa ma ahaanin an yastatiicuu inay awoodaan suuratan ay ityaana suuratin wey suurad la imaanshaheeda oo min milihi qur-aankao kale ah karaankoodana ma aha tabartoodana ma aha waxay awoodi karaanna ma aha waa wax tabartooda ka baxsan wey way la imaan lahaayeen waana isku dayeen ficlan macnaha sidaas weyan marka masala yani waxa weeye alqur'aan hal huwa makhluuq ow hayru makhluuq halkaasi macnaha wax weeyaan ayuu sheekhu kaga baxay waxaadna ogaanaysaan sideedaba saxaabadu iyo taabiciinta iyo mayna ku hadlin qur-aanku waa makhluuqna mayna dhihin makhluuq weyana mayna dhihin lagama hayo lagama hayo haddaad aqwaasha saxaabada aada dhex gasho oo kutubta musanafaadka iyo aada baadho aasaarta marnaba ma arkaysa saxaabiku odhanaya alqur'aanu laysa bimakhluuq xataa laysa bimakhluuq saxaabada kama sugo goormuu yimid waxani waxa wuxuu yimid markii ay jahmiyada iyo muctasilada iyo keeneen qur-aanku waa makhluuq markay keeneen markaasay u baahdeen a'immadii salafku inay bidcadaa radiyaan seebay ku radinayaan waxay ku radinayaan khuraafaday la yimaadeen inay radiyaan oy muujiyaan inay khaldan tahay waa makhluuq hadday dheheen maxay ku radinayaan inay yidhaahdaan laysa bimakhluuq saas way macana marka sidaasay kelimadu ku dhalatay waana kelimo gadaal dambe ka timid waana kelimo loogu talagalay mubtadacada in lagu radiyo kelimaad fara badan oo noocaas oo kalea jira oo saxaabadii aynan isticmaalin la- maxaa yeelay umayna baahanin bidcadu ma soo bixin markaa laakiin markay soo baxday a'immadii salafku ay u baahdeen inay isticmaalaan si ay u radiyaan xataa waxaan utegi doonaa markaan sifat listiwa aynu marayno haddii alla idmo darsigeena soo socda sifat listiwa markaan marayno waxaan u tegi doonaa kelimaad aan laga haynin saxaabada oo haddana salafku isticmaaleen maala kelimatu daat oo kaleeto mustawin calaa carshihi bidaatihi oo kaleeto mustawin calaa carshihi bilaa mumaasa oo kaleeto bilaa mamaasa yani taabasha la-aan baainun can khalqihi oo kaleeto kelimaad saxaabadu isticmaaleen maaha laakiin waxaa isticmaalay aimadii salafka qaar ka mida isticmaalay waxayna u isticmaaleen baahidaa u geysay saas way u baahdeen xaajaa keentay in la radiyo mubtadicada saxaabaduna uma baahanin maxaa yeelay xilligooda bidcadu ma soo bixin sidaas ma kelimaad fara badan oo noocaas oo kale oo min hada alqabiil ah ayaa jira oo macnaha waxa weeye yani si ayn hadhowta aynan u imaanin qolo odhanaysa oo sheekhow makhluuq ma aha lafteeda xagee ku taallaa yaa isticmaalay saxaabadii laakiin waxaa yani jawaabteedu noqonaysa haddii la yidhaahdo alqur'aanu kalaam ullah maxaa ka laasimaya ya waxaa ka laasimaya inuusan makhluuq ahayn walaazimu lxaqi xaqu way marka walaazimu lxaqi xaqun kama ana laazima albaaili baail saas way maana sheekh islam ibnu taymiya aleyh raxmat llahi baa taqriirinaya qaacidada laazimu lxaqi xaqun wixii xaqa ka laazimaayo waa laazim wixii baailka ka laazimaana baailkiisuu laazimsanaya isaguna waa baail marka kalaamullaahi haddaad sifo ilaahay u sugtoba oo ilaahay hadalkiisaa waxaa ka dhalanaysa oo ka laazimaysa inuusan makhluuq ahayn saasaa ka laazimaysa macnaha ama kelimada isticmaalkeedan ka hadlayna goormuu dhashay wuxuu dhashay markay aimada salafku u baahdeen oo bidcadani ay soo baxday odhanaysa qur-aanku waa makhluuq hada billahi tawfiiq wasali allahuma wasalam calaa nabiyina muxamedin wala alihi wasaxbi wasallam xoogaa si ka yara mustawo sarraysa kutubtii hore sababta waxaan ugu talagalnay taqriiban haddii uun aan joogno uun meeshii hoose un soo inayn kor u yara kacno maaha waa in kor loo yara kaco shubahaadka la sheego maxaa lagu radinaya maxaa lagaga jawaabaya maxay qoladaasi qabtaan yaa khilaafay yani taqriiban ilan yani kutubta markaad kitaab hoose ka soo bilowdo mukhtasaraadka soo bilowdo haddana mutawasidaadka waa inaad timaado haddana mudawalaadka waa inaad timaado haddaad mukhtasaraadka joogto un waa meel baad gaadhaysa saas waa ma marka waxoogaha loo dulqaato waan dhex gelaynaa biidn illahi tabaaraka watacala intii suurtagal ah wabillahi tawfiiq nusuusta kutubtan kale aan soo sheegnay ama kalaamka ilaahay guud ahaan inuu sifa xaqiiqiya yahay ama qur-aanka bisifa khaasa inuu kalaamkii ilaah yahay waxaan ku dareynaa rabbi subxaana watacaala wuxuu u hanjaday cadaabna u sheegay kuwii ku sheegay inuu qur-aanku yahay hadal bashar inuu yahay darnii waman khalaqtu waxiidan wajacaltu lahu maalan mamduudan ilaa ilahay ku yidhahda subxana wa tacaala uma nadara uma cabasa wabasar faqaala in hada ila sixrun yu'sar in hada ila qowlu lbashar sausliihi saqar sausliihi saqar baa lehi subxana wa tacaala wuxuu yidhi qur-aanku waa qowl bashar waa bini aadam hadalkii rabbi wuxuu ugu hanjabay subxaana watacaala inuu saqaro gelin doono naarta saqaro la yidhahdo marka waxaad garan kartaa inay jariido weynta in la yidhaahdo waa hadal makhluuq basharka oo ilaahi subxaana watacaala uu karaameeyey walaqad karamnaa bani aadam yuu ilaahay u diidan yahay in qur-aankiisa loo nisfeeyo la yidhahdo waa hadal bashar waxaa umalanaysaa marka qolada tidhi makhluuqaad jamaadaad ah intuu ku dhex abuuray buu halkan ka hadlay xataa macna waxay noqonaysaa hadalka basharkaaba dhacdada leanna basharku waa karaamaysan ayb intaa kadib waxaa mudan in aan ka jawaabno rabbi subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku sheegay laba aayadood oo midna ay qur-aanka ka dhigayso inuu yahay daahirkeedu macnaha inuu yahay qowlu jibriil midna ay ka dhigayso qawlu alrasuul sal alla alay wasalam inahu laqawlu rasuulin kariim dii quwatin cinda di lcarshi matiin kaasi waa kuba malakuljibriil waay laanna lixaaqa kutusaya inahu laqawlu rasuulin kariimin wamaa huwa biqawli shaacirin qaliila maa tu'minuun kaasina waa kuba waa nabiga salawatu rabbi waslamu aleyh lixaaqa ayadana kutusaysa ayadaha dambe marka macnuhu waxa weeyaan labadoodaba waa loo aanayey rasuulkana sal lla lay wasalam waa loo aanayey waxaa kaloo loo aanayey oo loo tiiriyo loo nisbeeyey malakuljibriil ayib waxaan soo taqriirinay shay sifa ah ama carab ah say dhahaan haddii la la idaafeeyo idaafada shayga loo idaafeeyey buu sifo u yahay asalku waa saas sama imaanayso marka inahu laqawlu rasuulin kariimin qowlkani rasuulka loo idaafeeyey inuu sifo u yahay taas jawaabteedu waxa weeye in la yidhaahdo hadalka asalkiisa ilaah baa iska leh hadalka qur-aanka waa kalaamullaahi oo xaqiiqi ah tiirinta loo tiiriyey marna jibriil marna nebiga loo tiiriyeyna waxaa loogu tiiriyey liannahum liannahumaa mubaliqaani can illahi tabaaraka watacala lianna ilaahay xaggiisay kan soo gaadsiiyeen jibriil baa loo soo dhiibay nebiguu soo gaadsiiyey sal lay slm nebigaas soo gudbiyey ummaduu soo gaadsiiyey hadalka markii intaad soo xambaarto aada cid kale u soo gudbiso walow kaagiiba yuusan ahaanina waa lagu nisbayn karaa saasmyani waxa weye matalan haddii intaad fariin sii qaato hadal baad qaadaysaa hadalkii baad cid u geynaysa ruuxa aad hadalka u geysay hadalkaa aad geysay hadalkaa aad geysay geynta aad geysay kaalinta kaaga aadamay dowrkaagu waa geynta aad geysay ila waad ku dhawaaqday markaad geenaysa waad ku dhawaaqday tiirinta adiga marka laguu tiirinayo waa gaadhsiinta iyo tabliiqa aad gaadhsiisay laakiin hadalka ma lihid hadalku waa kii laguu soo dhiibi ma lihid adigu saas macnaa maalan tusaale lilaahi maalan lacla laakiin maalan gabay horoo la tiriyey markii aad ku luuqaynayso maadaa iskale midhaha maadaa iskale midhaha meesha yaalla maadaa iskale maya maxaad leedahay adigu ku luuqaynta keliyaa leedahay iyo ku dhawaaqidda soo ma xuruufta iyo yacni waxa weye tixidda iyo waxa iska lahaa ninkii alifay baa iska lahaa waa la dhihi karaa marka adigan ku luuqeeyeyna waa lagu dhihi karaa waa gabaygii hebel ninkii tixda iska lahaa ee mualifka ahna waa la dhihi karaa waa gabaygii hebel midna waxay noqonaysaa lianna uu ku luuqeeyey midna waxay ohan noqonaysaa lianna isaga hadal kale saasma saasa marka lagu nisbeynay bal waxayba ka mid tahay labada ayadood waxay ka mid yihiin min asraxi aladillati oo kutusaya adilada ugu cadcad oo kutusaya inuusan qur-aanku qowlu jibriilla ahayn qowlu madiina uusan ahayn oo say kugu tusayaan waxay kugu tusayaan hal hadal ah marna nebi maxamed ma yeelan karaa marna jibriil ma yeelan karaa ya laba ruux ama laba yani waxa weye laba laba daato hadal ma ka dhaxayn karaayo iyagu si buuxda ma u wada yeelan karaa ma dhici karto leanna waxa weeye haddii la yidhaahdo jibriil baa leh oo hadalka jibriil baa iskale haddii la yidhahdo macnaha waxa weye nebigu wax kuma leh sooma ma yeelan karo haddii la nebi maxamed baa lala jibriil baan marka wax ku yeelan karin sooma idaafaynta labadooda loo idaafeeyo waxay kutusaysaa labadooduba inay yihiin yani muballiqaani can illahi tabaaraka watacala ilaahay inbay ka gaadhsiinayaan nisbada loo nisbeeyana waa ininta ama hadalku waa hadalka ilahi subxana watacaala saas maana ayib faslun fi dikri sifaat alati yuthbituha lilahi tabaaraka watacala a'imat salaf wa culamaau alahar duna gayrihim min culamaai alkhalaf wa ahli lkalaam wuxuu yihi fi dikri sifaat sifaatka sheegitaankoodiibuu baabu iyo fasal u allatii sifaatkaasoo yuhbituha ay sugayaan lilahi ilaahay ay u sugaan tacala korahay a'imatu salafi salafka culimadoodu ay sugaan aima aimada salafku ay ilaahay u sugaan iyo wa culamaau lafari afarka culimadiisuna ay sugaan afarka waa kitaabka iyo sunnada iyo afaartii saxaabada duuna hayrihim hayrkood ka sokow yani siwa hayrihi ayaga hayrkood oo min culamaai alkhalafa من علماء الخلف خلف علماء سكسكو يعني لما وداغا ومان iyo waa ahli kalaam iyo ahli kalaamka macna waxa waxa sifaadkan hadda uu soo wado wuxuu leeyahay waxa suga culimada salafka suga iyo asbaa'ul athar laakiin ma sugaan qolyaha khalafka iyo mutakallimiinta ahli kalaamka ahli kalaam waxa la yiraahdaa kulli dawaa'ifta ka baxday dariiqa sunnada dhan ahli kalaam baa la sudhaa subhana mutakallimiin baa la dhahaa laanna warkooda hadal buu isaga badan yahay warkooda hadal buu isaga badan yahay aayad iyo xadiis iyo afar iyo ma cuskadaan yani kalaam iyo falsafo iyo sidan haddii la yidhaahdo maxay noqonaysaa iyo maxaa soo baxay iyo waxaa umay daldalaan way wareejiyaan macna marka mutakallimiin baa la dhahaa marka mutakallimiinta khalafkii bayna u badiyay salaf kuma jiro salafkii bimacna salaf marka la yidhahdo manhajan wa zamanan marka la yidhahdo mutakalim kuma jiro laakiin min xayisu zaman haddii la yidhahdo mutakalimiinta qaar baa xataa waxa weye qarnigii labaad bilowgiisii dhacay oo yani waxa bal qarnigii koowaadba qaar bagelay oo masalan jacdi iyo dirham iyo jahmi safwaan iyo zaman ahaan marka la yidhahdo way horreeyeen laakiin manhaj ahaan iyo dariiq ahaan marka la yidhaahdo ma ma yani waxa weye waa waa mutakalimiinta ru'uustoodii wey maanaa raggii asaasay ayib walaysa wuxuu yidhi marka sifaadkaasu marka sugaya waxbaa ka soo noqon doona yani waxa weye tarjamadaas وحر وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أي حد وحر وليس ما أهانن ربنا رب قال ما أهانن بجوهر جوهر ما ولا عرض عرض ما شيء صفة ما ولا جسم شد ما تعالى وحو كره هذا ذو العلا سرين تمسك صحيح تعالى كره هذا جوهر معها عرض معها جسم معها وحال إلى هذا الصفات السلبية لها الصفات كلام الله قيا قيلين ذا صوت من القيل كلام الصفات السلبية والصفات الثبوتية لها صفات قارنا والله الصقاع وإله ذا الصقاع qaarna waa laga anfiyaa oo sifaat salbiya ama manfiya la yidhahda marka qur-aanka ariiqadiisu waxa weeye qur-aanka ariiqadiisu waxa weeyaan alijmaalu fi annafyi waaltafsiilu fi lisbaat sifaatka subuutiga ilaahay loo sugayo buu qur-aanku badiyaa oo ku xeel dheeraadaa oo faahfaahiya oo yani waxa sheegi doona uu yani waxa wey hela dhigdhigaa ama sifaatka manfiga ee salbiga yidhahda ilaahay laga anfinayo dariiqada qur-aanka iyo sunnadu ma aha tafaasiil fara badan lama sii galaaba oo la duuduubaa lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad laysa kamilihi shay-un sabad laa ta'khuduhu silatun walaa nawm markaad isgaradigto sifaadka ilaahay uu sheegtay isu sugay iyo sifaadka uu iska anfiyey qur-aanka markaad isgarab dhigto waxaa boqol goor ka badan sifaadka uu sheegsana ee sugaya sifaadkala sugaya ka badan saas daraadeed baa dariiqatu salaf iyo dariiqatu lmutakalimiin halkaasay ku kala tegayaan dariiqatu salaf maxay tahay al-ijmaalu fi lnafyi waaltafsiilu fi lisbaat قولنا المتكلمين فأنا وعكس ذلك وهو حسب الآن وحليه التفصيل في النفي والإجمال في الإثبات يا بني ومثل واحد كليه ليس بجوهر وليس بجسم وليس بعرض ولا تقول بالأعراض ولا ينشف بالأبعاد ولا يفعل بالأغراض ولا تفعل بالحوادث ولا تحيط به الجهات ولا يقال في حق الأمن وليس بمتحيز ثلاث وليس في خارج العالم ولا في داخله وليس وليس ولا ولا ولا ولا والكتب الأخيرة أوصف وأوصفات سلبية منفية نفية ثبوتية ما كان مثل هذا محاس كذا يعني أنت أظن أنا وصلك سنة كذا أشاعر رأي الله في الجنة وأروح السنة يعني ما قصفه تضرسه هذا السنة غزارة من الزرع لك ولا ولا ولا ولا ولا كابل سيان فما كان قبلت له سبعة صفات راح أدرك طريقة اللي ممكن تقدر أتباع الأثر يبدك أفات الرعشان الصفات كالسهود في أدع في القرآن هو كان بيدو كلا بيدو أما صفات في إسم مالك أيضا وحل ويجا الصلاة نسي جسم وطلعك ويجي جانب من إسماعيل فصل معك طيب ما كان ليس ربنا لجوهر ولا عرض ولا جسم صفات كان ما صفات سلبية الأصل كله فيه سلبية طبعا طيب هذه صفات سلبية إذن ما حين هنا ونبقى كلها وزنها لكن القرآن كله استعمال الصلاة بصلاة استعمال شاكي سبع استعمال صفات كم أنفيت ولا هي أنفيت لا يهل الله أفضل أجل شيخ الإسلام من سبيل على رفقة أمر لفظ الجسم والجوهري والعرب في أسماء الله صفات بدعة لم ينطق بها كتاب ولا سنة ولا قالها أحد من صاف الأمم وأئمتها ولم يقل أحد منهم إن الله جسم ولا ليس لجسم ولا جوهر ولا ليس لجوهر ولا عرض ولا, ولا ليس لعرض والذنب الحلال في ذلك وليه شيخ الإسلام يدل على رحمة الله لفظ الجسم يدل هكذا عرض هذا الشيخ لكن في شاطئ بها وهذا يهل واحد بيدعو له أسماء في كتاب السنة والشرع واحد بيدعو اسم كتاب فلكو هلم فلد لكو هلم أحد أحد مثلا كي يكمل أنا ما يسمى هلم لا إلا يكمل روح أي يسمى ما يسمى إلا جسم جسم لا هو ولا لا يهم والجهر ما يلد من جهر ما أهرم يلد وعظم ما يلد من حظ ما يلد فكان الله يسمى ما يلد شرف إلى الله الكلمات ما أصدقها
ya see la samaynayaa ma la itlaaqayaa nafyigooda ma isbaatkoodaa la ilaaqayaa mise waa la tafsiilinaya waa la tafsiilinaya maxaad ka wadaa baa laleeyahay ninka ilaaqaya fasir maxaad ka wadaa haddii uu sheego macno saxa sheego waxaan dhahaynaa macnuhu waa saxsan yahay oo kitaab ilaahay iyo sunna u markhaati kacday laakiin lafdigana aduu isticmaashay meesha ka tuur oo lafdiga sharciga isticmaal marnaba lafdiga isticmaali mayno laakiin macnaha uu sheegay ayaan ama sugaynaa ama diidaynaa amaa lafdiga uu isticmaalay maadaama aan qur-aankii sunnadiiyo salafkii isticmaalin asaga waxaan dhahaynaa idhab bihi ila alyaman la tag baan dhahaynaa waxba lagu fali maayo leanna yustaqnaa canhu marka waajibku waa sidaas hadduu macno faasida ku sheegana macno faasid oo khaldan hadduu ku sheegana waxaa la odhanayaa lafdiga iyo macnahaba la tag baan odhanayna waan diidaynaa sooma marka tafsiilka saxsax waxaana soo sheegnay lafdi kasta oo qur-aanka iyo sunnadu isticmaalin salafkuna uusan isticmaalin inay qaacidadaasi u taallo saas way macnaha yacni la qiri maayo laa nafyan lama anfin karo lama ilaaqi karo nafyintiisa diidadiisa macnaha lamana ilaaqi karo sugiddiisa bal yustafsal waa in yani waxa weeyaan la weydiiyo faahfaahin dheeraad limaada lianna kelimaadkani macno baatil kelimaadkani nimanka ay ka soo jeedaan waa nimankii mutakalimiinta ahaa iyo falaasifaday kelimaad ka soo jeedaan ayagu macnaha ay u wataan iyo macnaha marka hore adiga aad ka fahmi karto labay kala yihiin ayagu macno xun bay u wataan adigana daahirka marka hore ee korka aad ka fiiriso war waxan ay ilaahay ka anfinayaan hadda waaba quman tahayba waad isdhihi xooga culimada salafka nin ka mid a waxaa hadalkiisu u ahaa wuxuu yidhi maaragtay kalaamu lmutakalimiina awaluhu casan wa aakhiruhu xandan mutakallimiinta hadalkooda bilowgiisuna waa malab aakhirkiisuna waa qaradameeraad korkaas malabbay ka marmarinayaan laakiin ninka aan caqliga badnayn waxoogaa aqoontiisuna dhisnayn waa ku kadsoomaya war waxa waxay sheegsheegahayaan malaha waa waa waawa yaro qumay hayn laakiin hoos markaad ugu degtood fahanto meesha waxay ula jeedaan iyo qasadkoodu waa macno baatil aw yani waxa weye ama ilaahay sifaadkiisay ku inkirayaan ama qasidun bay kalihiin maana saas weyaan maadaama ay sidaas tahay marka in abay yaraatee la isbaatiyo maaha midda kale waataan soo sheegno ilaahay sifaadkiisa subxaana wa tacaala marka la itlaaqayo sifaadku waa inay yihiin sifaad soo arooray kelimaadka loo isticmaalayana waa inay yihiin kelimaadkii qur-aanka iyo sunnadu ay isticmaaleen saas maana ayib marka hadda sheekhu wuxuu sheegay jawhar iyo carab iyo jismi jawhar maxaa la yidhahda jawharta waxay ula jeedaan aljawhar laba macnoba waa la yidhahda waxay ku fasiraan oo yidhaahdaan aljuzu aladi laa yatajaza waa gabal aan qaybsamin shay aan qaybsamin oon qayb aqbali karin ayaa la yidhaahdaa aljawhar waxaa kaloo yidhahdaan aljawharu lfarduna way dhahaan aljawharu lfardu macnaha waxa wey waa shay aan qayb aqbali karin saasay u yaqaanaan waxaa kaloo u yaqaanaan oo qaarkood u yaqaanaan jawharka maa qaama binafsihi bay dhahaan waxaan cid kale shay kale ku tiirsanayn ee isagu ifkii isaga taagan ifkii u taagan ayaa la yidhaahdaa meella kuma tiirsana meella kuma xidhna saana way ku itlaaqaan jawharta way yidhahdaan marka waxay ka wadaan adiga jawhar markii la yidhaahdo oo ay itlaaqaas aada maqasho waxaa laga yaabaa inaadan dareen badan qaadin laakiin markii aad sii dhuuxdo waxay ka wadaan laysa bijawharin macnaheedu waa nafyun lixaqiiqati illahi tabaaraka watacala ilaahay xaqiiqadiisa iyo daatadiisa anfinteeda way saasay ka wadaan oo macnaha waxa weeyaan yaa ka laasimaysa macnaha amaa carabka carabka waxaa la yidhaahdaa maa qaama bigayrihi maa qaama bigayrihi wa kaana taabican shayga shay kale ku istaaga oon gooni isu taagi karaynin waxay dhahaan carab bay dhahaan sida midab oo kale midabadoo kaleeto dhadhankaoo kaleeto urka oo kaleeto ma shay gooni isu taagi karaa mise shayguu ku salaysan yahay oo ku taagan yahay shayguu ku taagan yahay adig midab wax la yidhaahdo gooni isaga taagan miyaad arki kartaa ma arki karta midabku waa inuu meelun ku tiirsanaao sooma shay un waa inuu ku tiirsan yahay dhadhanka sidoo kaleeto dhadhan gooni u taaganoo meel iska marayo intaad soo qabsato adadhamin miyaa jira ya musaxabad qabandiya intaad soo qaadda adadhaminaysa dhadhanku xabadda qabandiya buu ku jiraa midabku dardigaasuu ku jiraa laakiin midab gooni u taagan ma jiro somat wixii gooni aan u taagi karaynin gooni aan isu taagi karaynin waxaa la- waxay u yaqaanaan carab bay u yaqaanaan masalan markii la leeyahay yacni dherarka dherarku ama gaadnida ama cilmiga ama noloshu ma shay gooni isu taagi karaa maya kulluhaa taquumu bigayriha shay kaley ku taagan tahay ooy tilmaamo iyo sifaad u tahay kaana carab bay u yaqaanaan ayib markay ku leeyihiin marka laysa bicarabin walaa carabin maxay ka wadaan marka walaa caradin waxay ka wadaan ilaahay subxaana wa tacaala sifaad ma leh sifat lcilmi iyo sifat lqudra iyo yani waa falaasifadan ka hadlaya ee nimankii kelimaadkan keenay ujeedooyinkay kala hayeen carabka maadaama cilmiga iyo qudrada iyo xayaatada iyo basarka iyo samciga iyo ay yihiin sifaatun qaa'imatun billahi tabaaraka wa tacaala ayaa waxay u keensadeen si ay u anfiyaan baa waxay yidhahdeen laysa bicarabin sifana ma aha shay shay kale ku qumana ilaahay ma aha shay jawharoo goonidiisa u taaganna ma aha oo haddaynu idhaahno waa shay jawhar ahoo aan qaybsaminoo goonidiisa u taagan maxaa ka dhalanaya khalqigii aan qays khalqigi qaar aan qaybsamin baa jira oon qayb aqbali karin kaasuu shabbahaya saas daraaddeed waa inaan ka anfino haddaynu idhaahno waa carabna wuxuu inaga shabahayaa inooga ekaanayaa sifaadkii kayrkood ku taagnaa ee makhluuqa ahaa sida midabka iyo dhadhanka iyo sifaadkan hadda sheegayn kuwaasuu inooga ekaanaya waa inaan idhaahna carabna ma aha si aan uga carabna taana ayib maxaa kuu soo hadhay marka jismi baa kuu soo hadhay jismiga waynu noqonaa luqa alcarabiya jismi maxaa lagu dhahay ya albadan sooma jidhka la yidhahda shay kasta oo qara lahoo yani kafiif ah qara leh jismi baa la yidhahda luqada carabiga waa saas laakiin iyaguma saasay ka wataan waxay yidhahdaan jismiga waxay yidhahdaan alqaa'im almujassam baa la yidhahdaa almutarakib alxaadis waa shay taagan shay taagan oo ji oo jidh ah oo dib ka yimid oo mutarakib ahoo maadooyin kala gegedisan laysaga keenay oo layska saaray saas intaasoo isku daran jismi baa la dhahaa bay dheheen marka laysa bijismin waxay ka wadaan macnahaasay u yaqaanaan jismi macnahaasay ka wadaan iyadana adiga markii aad macnaha dhegaysato waxaad u qaadanaysaa inay leeyihiin ilaahay subxaana wa tacaala ma aha jidh intuu gadaal ka yimid maadooyin fara badan laysaga keenay oo iska saaran oo laga sameeyey ma aha macnahaasi waxoogaa soo sax maaha taasaad u yara qaadani laakiin saa kama wadaan maxay ka wadaan laysa bijismin markay leeyihiin waxay ka wadaan lama arki karo xataa aakhare laguma arki karo lanna waa la arki karaa haddaad tidhaahdo bimacnaa jid baa la arki karaa bay kuleeyihi wixii jiraa la arki karaa ayb saas daraaddeed lama arki karo haye ma hadlo leanna jid buu ka soo fulaa hadalku soo maarata af iyo carab iyo daaman soo jid ma ah yuu hadal ka yimaadaa saas daraaddeed haddaynu nidhaahdo wuu hadlaa jismi baa ka laasimaya hadal ma jiro marka taasay ku anfinayaan waxay ku anfinayaan sidoo kaleeto ayib hal sifo oo sifaadkiisa ka mida oo ku qumtana ma jirto sifaadka maxay u diideen sifaadka dhan waxay ku diideen kelimada odhanaysa laysa bijismin khaasa sifaat lafcaalka waxay ku leeyihiin laa yastawi cala alcarshi limaada liannahu haddaynu istiwaha sugno jismi baa meesha ka imaanaya haddaan nusuulka sugno jismi baa ka dhalnay somal haddaynu sugno ayu sifa min asifaat haddii la sugo sifaat lafcaalka khaasatan sifaat lafcaalkaasay ku anfinayaan laysa bijisminta waa iyaga qasadkooda waa iyaga qasadkooda marka laba macno macnaha macno waxa wey laba macno oo midna uu sax noqon karo midna uu khalad noqon karaa meesha ku jira haddii laga wado laysa bijismin jidhka khalqigoo kaleoo isdul saarsaaran oo maadooyin ka abuuran oo intaasoo maado isaga yimid oo dib laga abuuray ilaahay ma aha haddii saas laga wado macnuhu soo sax maaha macnuhu sax buu noqonaya laakiin hadday ka wadaan laysa bijismin macnaha ma hadlo mana soo dego mana yimaado soo maarti mana sameeyo hadday ka wadaan ma macno saxbaa macno sax macno faasiga wey maadaama kelimaadkani marka xaq iyo baatilba ay xambaarsan yihiin shaaricuna uusan isticmaalin oo kitaab iyo sunna ayna isticmaalin salafkiina ayna isticmaalin soo in la iska daayo maha marka ya sababku waa in la iska daayo isticmaalkoodana la fogeeyo ninkii isticmaalana war iska daa in la yidhahdo kelimaad kaleetaa jiro kaaga filan oo kitaabkiiyo sunnada ku soo arooray iyaga isticmaal wixii aan kitaab iyo qur-aan kusoo aroorin daa sidaas wey macna hadduu day waayo itlaaqooda marka waa in la faahfaahiyo maxaad ula jeedaa la yidhahdo sidaan horayba usoo sheegnay macna ayib marka nafyu lafcaal alikhtiyaariya bay laysa bijisminta ka wadaan afcaasha ilahay ikhtiyaariga inay anfiyaan intaa keliya ma ahee yani waa kan hore usoo sheegnayo waxyaalaha ay anfiyaan aad bay u baran yihin maalan laysa bijismin walaa jawharin walaa murakabin waxay dhahaan walaa taquumu bihi alacraab ilaahay kuma istaagto acraabtu yacni sifaadka aan goonidooda isu taagi karaynin ilaahay kuma istaagaan oo laguma sifeeyo laa taquumu bihi alacraab saasay ka wadaan oo sifaadkay meesha yani waxay ku anfinayaan walaa yuusafu bilabcaadi maxay ka wadaan ya walaa yuusafu bilabcaadi alabcaad maxaa la dhaha xubnaha la dhaha alacdaa wey sooma marka ilaahay xubno laguma sifeeyo sax maya hadalkaas daahirgelinka maxaad ka fahamteen ya xubno jidhkii ka tirsan yahay oo qayb ka mida hadday go-do iska sii jiri karaan intii kale iska sii jiri karaan oo xubnaha khalqigoo kale ah ilaahay ma laha saasaynu ka fahmaysanaa soo macno sax ma ah laakiin waxay ka wadaan mataqaanaa walaa yuusafu bilabcaadi waxay ka wadaan yad buu leeyahay iyo weji buu leeyahay iyo rijli buu leeyahay iyo yacni waxa weeyaan isbac buu leeyahay lama dhihi karo wey soomaar say kugu hoosgelinayaan marka walaa yuusafu bilabcaadi sifaatkii waxay ku anfinayaan sifaadkee wey sifaatka maxaa kusoo sheegnay in la yidhahdo asifaat alkhabariya sifaadka khabarigaa bay kula dagaalamayaan markay ku leeyihiin walaa yuusafu bilabcaad maxaan dhahaynaa annagana annaga laftannadu ilaahay sifaadkiiyo woosaa waan sugaynaa kumana tilmaanayno inay abcaad iyo acdaa yihiin soo maarta sifatu labcaad waxaa leeyahay kelimatu labcaad iyo acdaa idinka jeebkiina wey amaa sifaadkan yed iyo weji iyo sifaatkan qur-aanka iyo sunnadu sheegeen siduu ilaahay u sugay baa la ugu sugaynaa saas macna walaa yusafu bilabcaad waxaa kaloo yidhahdaa walaa yafcalu bilaqraad walaa yafcalu bilaqraad waxay ka wadaan iyadana qasadkoodu waa nafyu lxikma ilaahay shay wuxuu samaynayo soo xikmad kuma salaysan taasay anfinayaan oo waxay leeyihiin wuu iska sameeyaa uun mooye wax xikmad ah oy ku salaysan tahay oo keenaya ma jiro laa yu- laa yafcalu bilaqraadi jamcu qarad wey qaradkana waa haayada iyo xikmada wey xikmad daraaddeed wax uma sameeye waxa wuu iska sameeyaa un saas mana saasay ula jeedaan walaa taxulluhu lxawaadiu xawaadistu ma dhex degto waxay iyadana ka wadaan sifaatka iyadana ku anfinaya xuluulu lxawaadif adiga waxaad u qaadanaysaa macnaha ka fahmaysaa inay tahay laysa maxallan lil- liltagayuraat isbedbedelka ku yimaado inuu isbedbedel ku yimaado ilahay ma dhici karto laa taxilluhu lxawaadif laa taxilluhu lxawaadif saasaad u qaadan laakiin ujeeddaday ka wadaan waxa weeye xawaadifta waxay ka wadaan sifaatka sifaadkii maadaama xawaadif ay ka dhigan ilaahay laguma sifayn karay ka wadaan walaa tuxiitu bihi ljihaatu jihooyinku ma hareerayn karaan adiga waxaad u qaadani macnaa mutaqaad maxaad ka fahmaysaa jihooyinku ma hareereeyaan ya maxaad ka fahmi kartaan waxaa laga fahmi karaa khalqiga kuma dhex jiro sooma oo khalqigu dhinacyaha kama jiro laa tuxiituhu aljihaad saasaa laga fahmi karaa laakiin iyagu waxay ka wadaan mataqaana laa tuxiituhu aljihaatu waxay ka wadaan dhinac lagu sheegi kara maba jiraba ya dhinac lagu sheegi karo kor midig bidix hoos meelna laguma sheegi karo maxay kula dagaalamayaan marka caqiidat listiwa soo arag ilaahay kor buu jiraa bay kula dagaalamayaan laa tuxiituhu ljihaad iyo xuduudda iyo waxa ay daldalayaan macna walaa yuqaalu fii xaqihi ay ilaahay lama yidhaahdo ayna ayna allah lama yidhaahdo oo ayna allahu de maxaa ka dhalan iyadana soo jiha ka dhalan mayso ayna haddii la yidhahdo sideedaba yani waa su-aal oo jiha way ku weydiinaysa wey ayna allah markii la yidhaahdo waxaa ka dhalanaysa in la yidhaahdo kor buu jiraa sooma saas daraaddeed ayna lama yidhaahdo sidoo kaleeta lama yidhaahdo mataana lama yidhaahdo waxaasay dalbalaya aa wax uun aad ku wareeriyo kelimaad uun korkoodana waxoogaa malabaysan yahay hoostooda markaad u gashiyo qasadkoodana khubsi iyo caqiida xuma ay ka buuxda mana waxaasay marka mackutubta ka buux marka yani in aad fahamto qasadkay ka wataan marka kadibna mawqifka ahlusunna waljamaca kitaabkiiyo sunnadu iska taageen inaad garataa la doonaya maana walghariibu waxa weeye kelimaadka qaarkood ay anfinayaan nebigaaba isticmaalay salawatu rabbi wasalaamu caleyh walaa yuqaalu fii xaqihi ayn soo nebigu ayna ma dhihin saas kutubta xataa ashaaciradu waa ku taalla ilaahay lama dhihi karo ayn bay kuleeyihin ayna allah lama dhihi karo nebi maxamed baana ku yidhi gabadhii yarayda jaariyadda ahayd ayna allah buu nabigu ku yidhi sal alay slam markaasa waxay tidhi fi samaa kor buu jiraa anugu kumaan ahayn nebigii ilahi baata markuu nabigu wuxu yidhi sal alay wasalam actiqha fa inaha mu'mina intaasaaba iimaankeeda lagu sugayba haddayba ilaahay u garatay inuu kor jiro khalaas iimaankeeda nebigu waa sugay salawatu rabbi wasalaamu caleyh sooma yani hadday ilaaha kor jiro sugtay wixii dhulka lagu caabudayo o dhan somayna inkirin laa ilaha ila allahu bay tiri oo kale ka dhiganta saas man yani saas daraaddeed baa xadiidkaasi uusan ka nabadgelin qolyahan mutakalimiinta iyo atbaacdooda inay dhacniyaan baynamaa xadiidku uu ku yaallo fii saxiixi muslim sooma leanna waxay wax kastoo hawadooda iyo madaxdoodii waxay taqriiriyeen oy ka soo gaadheen marba hadduu nasku khilaafsanya aayadna ha ahaado xadiis saxiixan ku yaalla ha noqdee waxay madaxdoodii ka soo gaadheen hadduuba ka soo horjeedo waa inay radiyaan qowlka culimmadooda ayaa muqadas ah amaa nusuustu waa in la luquntibaadho oo la leexiyo si ay u waafaqdo aqwaashii a'immadooda si ay u waafaqdo saas way macana saas daraaddeed waa kii ahaa hadal walba oo khilaafa qowlka laga khilaafaayo ama waa in la ta'wiiliyo waa in daahirkiisa laga saaro sooma waa in daahirkiisa laga saaro ayib marka waa waa arrin halisteedan wey marka arrinta marka isweydiidan waxay tahay dib ugu noqonayno anfinta uu sheekhu anfiyey arrimahan wuxuu u sugay madhabka salafku u tiiriyo soo
ya ila wuxuu soo yiri الصفات التي يثبتها لله أئمة السلف وعلماء الأثر طبعا marka wuxuu u tiilinayaa aimada salafka iyo culimada afarku inay qabaan ilaahay inuusan jawharna ahayn carabna ahayn jismina ahayn ayib cazigaasi ma saxba ma sax maaha sax maaha waa mu'aakhadaadka meelaha kitaabka lagu haysta ayay ka mid tahay marar fara badan wuxuu gelayaa mutakalimiintii iyo warkoodii baa uqor u dhuumanaya markaasuu wuxuu u tiirinayaa a'imatu salaf buu u tiirinaya saas macana yani waa un zallaad waay zallaad waay marka in la baraarujiyo weeye sax ma aha laa salafku mana anfiyin mana isbaatinin ninkii yidhahda salafku waa anfiyeenna waa khaldamay ninkii yidhahda salafku waa isbaatiyeenna waa sugeenna waa khaldamay walaysa ma ahanin buuha rabbunaa rabbigana bijawharin jawhar ma ahan walaa caradin carabna ma aha shay aan goonidiisa isu taagi karinna ma aha walaa jismin jidna ma aha tacaalaa wuu kor ahaaday dulculaa sarraynta midka u saaxiibka ayaa kor ahaaday subxaanahu qad istawaa kama warad min hayri kayfin qad tacaala an yuxad subxaanahu alla nasahidiisa nasahidiisa xumaan iyo ceeb oo dhan laga laga nasahee qad istawaa wuu kor noqday xagee buu ka kor noqday cala alcarshi mutacalliqii waa go-an mutacalliqii ayaa go-ano yacni lil cilmigu u gooyo waa la iska garanaya hadda qad istawaa cala alcarshi kamaa warada sida soo aroortay kamaa warada sida soo aroortay yacni istiwaa'an oo kal waaridi oo kale ah kaasoo markaa tashbiihiye ka dhigto aw ama tacliiliye ka dhigo waxaad tidhahdaa kamaa warada liajli maa warada yani ka soo arooray oo naska aad dartii saas man oo manaa tacliila ka dhegeysan lanna kaaftu tacliiliyana way ku timaadaa tashbihna way ku timaadaa sooma labada waa isticmaala waa loo isticmaala shabih bikaafin wa biha tacliilu qad waa kii ibn xajar ohan jiray ibn malik sooma marka tacliilna qur-aankuna waa isticmaali mana wadkuruuhu kama hadaakum soo ilaa ma dheh tafaasiirta qaarkood liajli hidaayatihi lakum saas way macnaha marka kamaa warada liajli maa warada dheh ama kamaa warada sida soo aroortay istiwaaun sida soo aroortay ah ayuu ilaahay kor ahaaday subxaana wa tacaala min hayri kayfin kayfiy kayfiyeyn la-aanteed min hayri kayfin ay takyiifin buu ka wada kayfiyeyn la-aanteed inagoon kayfiye u samaynayn oo kayfiye iyo qaab aan u ictiqaadinaynin istiwahaasi u yaala qad tacaala wuu kor ahaaday alla subxaana wa tacaala an yuxad in la xadeeyo in la xadeeyo rabbi subxaana wa tacaala waa ka kor ahaaday meeshan wuxuu beydkan uu kaga hadlayaa sibada caanka sibat listiwa kelimat listiwa ama istawa kelimada la yidhahdo luqada carabiga waxay ku soo aroortaa afar macnawiyada wadata afar qaab bay ugu soo aroortaa mar waxay soo aroortaa iyada oo mutlaq ah oo wax xarfu jar ah uusan ka dambeeyen xarfu jar kama dambeeya toos bay u gudbaysaa ayib yani waxa weeyaan waa laazim laakiin xarfu jar kama dambeeyo sida rabbi uu yihi subxaana wa tacaala walama balaqa ashuddahu wastawaa aataynaa markaasoo kale waxaa laga wadaa bimacnaa kamula bimacna alkamaal bay markaa faa'idaysaa walamaa balaqa balaqa markuu gaadhay ashuddahu adaygiis oo wastawaa uu dhammaystirmay saasay noqonaysa alistiwaa huwa alkamaal markii uusan xarfujar ka dambeyn marna xarfujar baa ka dambeeya laakiin xarfujarku waa ilaa ilaa baa loo la daba dhigaa uma istawaa ila alsamaai wahiya dukhaan marka waxaa loo isticmaalaa bimacna alintihaa waalqasdi baa loo isticmaala shayga markaad u qasado ood haddana gaadho ayaa la yidhaahdaa istawaa ila ashay uma istawaa ila alsamaa inkastoo aayadda uma istawaa ila alsamaa'i fasawaahunna ay culimmada tafsiirku qaarna istiwahan ka dhigayaan kii xaqiiqiga ah qaarna bimacnaa qasada ay ku fasireen haddana laakiin luqa ahaan marka loo laabto istawaa ilaa hadday ka dambayso bimacna alintihaa waalqasdi baa loo isticmaalaa ayib marna way soo tii aroortaa iyada oo xarfujar ka dambeeya waa marka saddexaad laakiin xarfujarku uu yahay calaaya markaana macnaheedu waxa wey alculuwu walirtifaac yaa loo isticmaalaa ka kormarid shayga laga kormaro waana midda qur-aanka in badan uu rabbi subxaana wa tacaala u isticmaalay sifadiisa istiwaaga waana ta ku soo aroortay litastawuu calaa duhuurihi uma tadkuruu nicmata rabbikum ida stawaytum calayh gaadiidka markaad korkiisa aad ka kor noqotaan ood korkiisa ku fadhiisataan inaad ilaahay xusuusataan soma uma tadkuruu nicmata rabbikum nicmada ilahi subxana wa tacala aad xusuusataan marka gaadiidka aad saaran tahay soo kama sarraysa waad ka sarraysaa istawa cala shay bimacnaa calaa wartafaca baa la yidhahda marka marba hadday calaa ka dambayso macnaa middaa weeye midka marka sifatlistiwa ay ku soo aroortay midda afraad ama yani xaaladda afraad ay soo aroortay waxa weeyaan ayada oo waaw ay ka dambayso ayadoo waawulmaciya ay ka dambayso oo waxaa la leeyahay istawa almaau waalkhashaba istawa almaau waalkhashaba marka macnaheedu muxuu yahay ya marka waxaa loo isticmaalaa istawa almaau waalkhashaba waxay noqonaysaa bimacna almusaawaah sinaan sinaan baa loo isticmaala waawr waa kii maciyada ahayd istawaa waxaa sinaaday almaau iyo waalkhashaba ama maca alkhashaba qorigii iyo biyihii way sinaadeen saasaa loo wadaya bimacna almusaawaa baa marka loo isticmaalay saddexdaasba lu afartaaba luqadda way kusoo aroortay aanu laabanna marka qur-aanka rabbi subxaana wa tacaala sifadiisa istiwaha toddoba meelood bay qur-aanka kaga soo aroortay sooma istawa cala alcarshi isaguna istawa cala alcarsh toddobada meelooday ku soo aroortayba kelimatu istawa waxaa ka dambeeya xarafkee calaa baa ka dambaysa calaa baa ka dambaysa meel lala aadi mabtigta marka istawa bimacnaa calaa wartafaca waana macnaha salafka ka soo arooray sidaasay aimada slku ridwanullahi calayhim ayay ku fasireen saas manaa ibnulqayim caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay isagu yani culuwi iyo irtifaac iyo istiqraar iyo sucuud afarta macno ayay ku timid buu leeyahay ku soo aroortay laakiin istiqraarka culimmada qaar baa ka dayrinaya istaqara in la yidhaahdo qaar culimmada ka mida ayaa ka qaba aragti ka qaba oo macnaha waxa weeye in la yidhaahdo bimacnaa yani culuwi iyo irtifaaca loo badanya macnaha ayib xoogaa furuuq yar baa udhaxaysa kelimaadka iyaga xagga luuqa ahaan macnaha iyo dilaaladooda ayib in marka la yidhaahdo istawa bimacnaa waxaa laga wadaa ilaahay carshigiisuu ka sarreeya wuu ka sarreeya carshigiisa waxaa ka dhalanaysa meel walba ma joogo meel walba ma joogo kor buu jiraa carshigiisana waa ka sarreeya oo qur-aanku tilmaamay aayaadka haddaan sheegaynay ee toddobada meeloon qur-aan kaga soo aroorayna rabbi waa ku sheegay waxaa kaloo kutusaya qur-aanka aayad kasta oo macnaha nusuul ama sucuud ilaahay xaggiisa tilmaamaysa waxay iyaduna tusaysaa irtifaac iyo culuwi kutusaysaa wax kastoo ilaahay xaggiisa ka imaanaya qur-aanku wuxuu u isticmaalaa bimacnaa nusuul baa loo isticmaalaa wax kastoo xagga ilaahay aadayana waxaa loo isticmaalaa alcuruuj waalsucuud waalirtifaac ilayh saasaa loo isticmaalaa kor wax aadayaa laga dhigaa soomaali marka qur-aanka sunnada nebiga iyo axaadiista salawaatu rabbi wasalaamu calayh ijmaacii salafka oon hal nin laga soo reebaynin waxay isku waafaqeen sifatu listiwa inay tahay sifatun yacni xaqiiqiyatun laa'iqatun billahi tabaaraka wa tacaala intaas iyadoon macnaha la shabihin la kayfiyeynin ilaahay subxaana wa tacaala si u qalanta cadamadiisa iyo weynankiisa u qalanta bay sifadaa istiwuhu ilaahay ugu sugan tahay subxana wa tacaala carshigiisuu ka sarreeya sidaasay macnaha waxa way ku wada tageen ijmaaca salafkuna waa ku sugan yahay waa ka yani waxa way marka la weydiiyey alimaam malik caleyh raxmat ullah imaamu daari hiljra sheikhu shaafici sheekhiisii imaamu shaafici sheekhiisii waa markii la weydiiye o layidhi kayfa alistiwa alistiwaha ka warran baa layidhi seegu u yaallaa istiwuhu wuxuu yidhi alistiwaau hayru majhuul waalkayfu hayru macquul waaliimaanu bihi waajib waalsu'aalu canhu bidca ثم أمر أن يخرج السائل فأخرج وحقول ما أراك إلا مبتدعا فكيف الاستواء بكيف وحقول استوه وغير مجهول شيء جاهل لغيه ما هو ولا قرنه معنيس طبيعة الرأي وحقول لزوج نوعها الاستواء معلوم واسمت غير مجهول ومعلوم واسمت استواه ولا يقانا معنيه ولا يقانا وككر نقشه كيفية إيقابك إيا لنا غير معقول ووحا نقرنين ووحا نقرنين لما لو كين كريم إن الرباية إلهي إنو عرش ديسا كسر ريانا وواجب إلا يسويدية لصيدة وقراء ليدا هذا السيء تعالى كيف كيف ليدا هذا وبدعه waxaana ku arkaa buuri inaad min mubtadacata markaasuu amar bixiyey majliskii oo dhan baaba laga saarayba saas ilaan culimmadu majaalistooda way xukumi jireen waxaan majliskan iska furanay nin walba iska soo fadhiisanaya ma ahan jirin Ah. ninkii hal caydhiyo la yidhaahda ama la yidhaahda ha iga imaanin darsiga waa inuu banaanka u baxo soo ma alimaamu nasaa'i caleyh raxmatullah iyo xaris ibn miskiin qisadiisa baad garanaysaan saas حارث بن مسكين وحوها شيخ بن نسائب وها نسائب وها هذا إذا دانين حرق بدل وسجع نسو لبست مركا حارث بن مسكين درسي لحلقة دي ستجسي من كان ماني والبدل دلالة هي مركا شكي وحو يسيري فرنين كان الله ولد صدر فضوه وتحسوسي مركا سوكو إلى أدقى درسي لما أنت كده هي إيمان بكوثي الإمام النسائي عليه رحمة الله مركز وحسين في الدرس يسمى المشيخين وتيري ميل الدرس حقا بما ينسو فرس ومالك كده يسوتر هذا برضه حديث كور لا يقول لي حدثني حارس المسكين وأنا أسمع آه. قراءة عليه وأنا أسمع سيو أشياء معناها إن وأن إسجل لنفس يدينه ميل وكمق لهي حقا كمق لهي أصيب بعض مركز الإمام مالي عليه رحمة الله يقول مبتدعا هلا يسار ماشي فيخرج ولا صاري صبرت مرك إله الصفات كيف كيفية ودي قابك ويا الآن إلا سيد وقروا وحل يسكوي دياي ومن صفة أهل الابتداع لأن الشيء الصفة دي سيدة وحلقوك هين الكرا أما إلا غرقته أما إلا يوسف شيء أما إساقا وحقو أجنا برقته صدح ذا ميت كمي صدح ذا تشيب تشيب كجبسا شيء الصفة دي سيكون واكت صف ama waa in laguu soo warramo ama waa inaad adigu aragto ama mid u eg aad uga qiyaas qaadato waa inaad aragto saddexdaa midna ma la helaya midna la heli maayo saas daraaddeed ilaahay sifaadkiisa kayfiyadooda lama dalbo lamana raadiyo in isugana la gooyo